haatan aynu si toos u tegno magaalada baydhabo halkaasa la sheegaya inuu goor dhoweyd qarax uu ka dhacay khadka telefoonka ee baydhabo waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar haddaadi maqlayso see wax u dhaceen
haarun aada baad u mahadsan tahay qaraxyadu waxay ahaayeen laba qarax oo isxigxigay midka hore wuxuu ahaa nin istoo miidaamiyey ama qof istoo miidaamiyey toban daqiiqo ka bacdina waxaa dhacay qarax kale oo ahaa gaari waxyaalaha qaraxa laga soo buuxiyey wuxuuna wuxuuna ku qarxay meel baar ah oo ku dhawaa agaarka shirkada dahabshiil oo ahayd meel musdaxim ama dadka ay aada ugu badan yihiin ilaa iyo hadda haaruun inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay qaraxyadaas ilaa lix qof inka badan toban qofood waxaa la geeyey iyaguna cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana qaarkood la sheegayaa in dhaawacyadooda ay aada halis u yihiin
waa garta halkey ku yaalaan goobaha la bartilmaameedsaday yaad la hadashoo kuu xaqiijiyey tirada dhimashada iyo dadka ismiidaam iyo iyo qaraxyada inuu mahaa ismiidaamin iyo inuu ha baabuur yaa kuu xaqiijiyood la hadash
goobjoogayaal kala duwan oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in uu ahaa qaraxa koowaad nin soo miidaamiyey qaraxa labaadna uu ahaa gaari walxaha qarxa laga buuxiyey oo isaguna la dhigay qaraxa uu ka dhacay ama qaraxii koowaad uu ka dhacay meel ku dhow in la dhigay u ahayd sidoo kale goobjoogayaashu waxay ii xaqiijiyeen ilaa lix qofood inay ku geeriyoodeen qaraxa halkaasi ka dhacay oo isla goobta ku geeriyooday waxaana jira dad tiro badan oo iyaguna ku dhaawacmay qaraxaasi haari waxaa kaloo cusub mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn inaan ku sugnaa oo si weynna looga maqlayay ama looga dareemay qaraxaasi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna magaalada amnigeedu uu ahaa mid aada u hagaagsan ciidamada ethoobiya oo ah kuwa nabad sugidda ama kuwa nabad ilaalinta midooda africa qayb ka ah ayaa haatan isku faafiyey xaafado ka tirsan magaalada baydhabo iyo goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna ciidamada haatan wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa goor dhaweyd ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
waa garta mukhtaar haddaan ku weydiiyo maqaayadahan yaa fadhiista dad noocee yaa fadhiista xarumo dowladeed ma u dhow yihiin bal tilmaan naga si meesha wax ka dhaceen
meesha ay wax ka dhaceen sida dadka ay u yaqaanaan waa halka lagu magacaabo bar national inta badan waxaa isugu yimaada dadka magaalada baydhabo ama dhalinyarada magaalada haddii ahaan lahaayeen siyaasiyiinta dadka caanka ah ayaa magaalada isugu yimaada waana inta badan goobta la bartilmaameysado waxaa xusid mudan inay tahay markii labaad oo qarax noocaan oo kale kor u hay khadkaagu wuxunya waan kugu soo laabanaynaa khadka telefoonka waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoos oo guddoomiye bal noo waran say wax u dhaceen iyo iyo dhibaatada meesha ka dhacday
bismillahi raxmaani raxiim horta inta dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay maaragtay si degdega u bogsiiyo laba qarax baa dhacay sida weriyuhu u sheegay labadaasu qarax waa kala horeeyeen midna ismiidaamiin buu ahaa midna wuxuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayuu ahaa waana kala horeeyeen dhimashadu weli way kordhaysaa intaanu ognahay markii ugu dambeysay kow iyo toban ayaa warbixinta laygu siinayay way sii kordhi kartaa sideed iyo labaatan ayuu dhaawaca marayaa intaanu ognahay dadka dhintay waxaa kamid ah ilaa saddex weriye ayaa kamid ah waxaa kaloo ku jira guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankii maaragtay dowladii madoobe nuuno uu ahaa madaxweynaha ee lagu dhisay gobolkan ayaa kamid ahaa marka dhibaato waa jirtaa dhibaato waa jirtaa wax hadda maaragtay aanu wax conclusive ah oo maaragtay intaasay ku xiran tahay dhaawacana intaasuu ku xiran yahay waa dhamaatay tiradiisu maydkuna intaasuu ku xiran yahay hadda la dhihi karo ma jiraan dad waxaa la heli karaa guryaha iyo meelaha la gegeystay oo qoysaskoodu ay qaateen baa la heli karaa marka warbixinta marba marka ka dambaysa maaragtay waxbaa soo ziyaadi kara taas waa taas arrin arrinka kale oo ah isaguna in maaragtay dad la taarget garaysanayay iyo in kale weli baaritaan baa socda oo maaragtay waxaa ku howlan dadka ay shaqadoodu ahayd amniga ayaa ku howlan kama hordhacayo taas iyagaa wax ka dhihi doona hadduu ilaahay waa garta guddoomiye meesha la bartilmaameedsaday bal noo sheeg maqaayad baa mise waa laba maqaayadood mise way ka badan yihin
meeshu waa maaragtay meel galab galabtii lagu shaaho oo maaragtay dhalinyarada magaalada iyo dadka maaragtay ay isugu yimaadaan wey oo galabtii lagu shaaho oo lagu sheekaysto oo maaragtay wixii siyaasada wixii maaragtay sports ha ahaato wax walba adiga un maaragtay waa meel lagu caweeyo galabtii oo ay dadku isugu yimaadaan weeye marka waana gabdho badan baa maaragtay shaashaha iyo waxyaalaha lagu gadaa oo waa taqaanaa soomaaliya waa meelaha galabtii la isugu tago wey marka waa meel xariirsan oo ilaa iyo maaragtay laba boqol saddex boqol oo qof ay fariisan karaa weeye marka waa meel noocaasa meesha ay maaragtay la beegsadeen waayahay bal waxaad waxaad nooga sheegtaa gurmadka meesha ka dhacay iyo awoodiinu intay leeg tahay dhibaatadan oo kale markay dhacdo inaad u gurmad kartaan iyo wixii dhacay maanta saaad u gurmateen
wallaahi ambulansyadii cusbitaalka ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay ciidamadii booliska ayaa aada uga qayb qaatay taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigda iyo maaragtay ragga kale oo booliiska oho iyaga maaragtay saraakiisha kale ah ayaa ka qayb qaatay oo baabuurtooda lagu ururinayay oo gacmaha iyagaa la gelayay waxaa ka qayb qaatay nabad sugidda sidoo kale hadda hadda dhaawaca maaragtay daweyntiisa iyo waxaa gacmaha kula jira ciidamada maaragtay aan saaxiibadan nahay amisom ayaa gacanta kula jira oo dhakhaatiirta cisbitaalka hadda caawinayo oo gacanta kula jira marka gurmad ma yara maaragtay aad baa loo dadaalayaa
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoose oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray magaalada baydhabo oo ay ka dhaceen caawa fiidkii laba qarax oo isxiga oo midu yahay ismidaamid midna baabuur ilaa haatan wararku sida ay sheegayaan koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay siddeed iyo labaatankana kalena way ku dhaawacmeen faahfaahinta qaraxyadana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan